wacan oo wanaagsan saaxiibada hawada nagala socdo waa mar kale iyo barnaamijka ganacsiga oo aad toddobaadkii oo mar ka dhegaysataan idaacadda sanguuni hadahan oo kale markay goorsheegtu soo gaadho maalin walba isniina barnaamijka ganacsiga waxaa soo saara halkan idinka soo tabiya anigoo ah xasan maxamed cabdulaahi barnaamijka ganacsiga ayaan toddobaad walba uga hadalnaa mowduuc cusub kaasi oo anu aragno inuu ku habboon yahay toddobaadkaasi toddobaadkan mowduuca barnaamijka ganacsiga ayaan uga hadli doonaa haddii ay beedmo intaan hawada ku jirno ganacsatada iibiya qalabka elektroniga oo ka warbixiyey caqabadaha ay la kulmaan iyo siyaabaha ay u maareeyaan xilliyada ay cillado ku timaado qalabka cusub ay iibiyaan ganacsiga ayaa ah mid leh faa'iido iyo khasaare taasi oo mararka qaar laga yaabo in ganacsaduhu uu ku faa'iido badeecooyinka uu soo qaado halka xilliyada qaar uu khasaaro kala kulmo alaabaha uu soo qaado midaasi oo laga yaabo in ganacsadaha sabab ugu noqoto inuu guud ahaanba uu suuqa ka baxo isagoo kasoo kabsan waaya khasaaraha ka soo gaadha badeecooyinka uu soo qaado islamarkaasna ka khasaara ganacsatada iibiya qalabka elektroniga ee ku nool magaalada dhooble ee gobolka jubbada hoose oo aan barnaamijka ganacsiga ku horeystay ayaan wax ka weydiiyey caqabadaha ay kala kulmaan xilliyada alaabaha soo saartaan baabuurta maadaama yihiin waxa ay iibiyaan badeeco laga yaabo inay burburto sida telefoonada iyo agabyada kale ee la midka waxaan kaloo weydiiyey ganacsatadan haddii caqabadaha aan kor ku soo xusay ay la soo daristo sidaay u xalliyaan iyo sidoo kale marka uu macmiilku badeeco ka iibsado haddii ay cilad ka timaado sidaay u maareeyaan kusudhow radio sanguuni gaar ahaan barnaamij ganacsiga adoo magaca sadexa noogu bilaaba magacaygu asad xasan mayow waan ku dhowahay barnaamijka sanguuni waxaad noo warbixisaa maadaama ka mid tahay dadka elektroniga iibiya qalabka electroniga maadaama yahay inta badan qalab iska jilecsan bal caqabadaha kala kulantaan xiliyada baabuurta kusoo qaadatiin oo kale ama xiliyada laydinka iibsadoo kale mararka qaar laga yaaba inay dhacdo intuu qof telefoon kaa iibsadoo kale haddana kadib maalin kadib kugu soo celi kordha telefoonka u shaqayn waay bal caqabadahaas kale ka waran iyo sidaa u xalisaan
waxaan leeyahay arta alaabta soo halaawado inta badan gaariguu soo jebiyaa qaarkood alaab qaarna idoo balaayo qaban ba imaataa oo nadiif ah wixii waa iska electronic wixii wax anaga soo sameyna ma ahan waa wax dad kale uu soo hagaajiyey shay asagoo fiican buu halaabi karaa ruuxi marka qaar wuxuu sameyn intuu soo hadlayo uu ku dhihi telefoonku halaysan yahay soomaalina isa garan xaaladdeeda meel oo loo celinayo ma laho haddaan khaasatan electronigeedii aan nahay shayga saa u soo qaado adila kugu maqan yahay dadka dee waa kala waa kala waa kala garaado waa kala aqli maxaa la dhihi jiray dadka qaar oo dee ka halaaban kuguma soo laabanayaan dadka qaarna haddee in la fahansiiyo marka imaadaan hadaa fahansiiyo wax electroniga aad dhahdo waa iska fahmayaan anakana marka hore waan u sheegnaa wixii fiican iyo wixii wixii wixii xun marka dadka qaar oo ku fahmayeenoo waa ay ka aqbalayaan haddii electronic ay tahay wixii dhibaatada iska badan tahay iduu iska soo halaabo way ka aqbalayaan dadka qaarna haddee maba maba maba maba qaadanayaan khaasatan dadka kenya ka imaaday oo dad dowladda aan dhihi karaa marka wixii noo naga na naga qaadan waayana oo wixii way soo haleen dhahna waan iskaga si un baan yeelnaa kole anaka jawaabka inaan ku dhex noqonno wixii kalena waan waan waan wayna fahmaanba way iska laabsan si dadka soo reer soomaaliya badi
markaan eegano dhinaca tusaalahaan hadda telefoon halaabo kale ama waxyaaba iyagoo cusub ood dirsateen laga yaaba inay iyagoo halaysadaan idin imaadaan oo kale kambaniyadaad kasoo qaadateen ma la xidhiidhaan oo maku wargelisaan in badeecada kasoo qaadateen qaybo kamid idin shaqi
waayaan wixii marka hore waa lagu soo siinaya damaanad ma laha sidaan dhulka hadda aan joogno damaanad ma lahan haddii aad qaadato adoo kugu maqan yahay le hadduu si kasta u halaabo cidaa kusoo celinaysa ma laha marka electronigu iska dhib badan yahay sina uu fiican yahay markaas kale saad ku xalisin waan anaga le anaga le iska jarnaa wax oo macnaha oo aan ku celinayna ma laha way hallaaben waa tuuri le adaleele ha adaleele xoolahaada hallaaben waay cin xumaatan ninkeeda hadii dhihi jira camalan weeyey bal qalabka elektroniga sida mobilada iyo alaabahan kale aad iibsaan meelaha ugu badan eed ka imaadaan waa dhanka meelaha ugu badan nooga imaadaan waa caasimadda dalka muqdisho nooga imaadaan muqdishona wax dibad uga yimaado unbaa u yimaadaa meesha wax laga soo qaaday dhoobley imaaday ma la celin karo waa very long long long distance u dhexeeya marka wixii halaabo way halaabsan yahaan dhibaatadaas lee jirta marka markaan fiirino dabacan waxaa laga yaabaa electroniga saan hore uga dhawaajino bulshada inay aada u fahansanin ba laga yaabaa tusaale ahaan alaabtii iyadoo xidhan baa lagu keenaya marka halkan la keeno dabcan idinkaa inteydaan dadka ka iibin ka hor waa sii fiirsaan oo si aad u hubisiin tayadooda wixii taya horta adiga waa garani wixii taya aan lahayn laabta markay timaado waa la tijaabiyaa wixii wanaagsan wixii xun waa laga bixiyaa wixii sanna waa lasoo saaraa saas ayaan dadka u iibinaa oka
tusaalahaan markuu qofku idinkula soo laabto kale ku dhaho sheegan waa iga halaabay markaas kale maxaa ku xalisan n waxaa waaye ruux hadduu isla markii intuu wixii arka ciladii kugu soo celiyo waa waa ka bedelay wax kale leesiine laakiin ruux saddex beri afar beri la maqnaada qaab lago lagu celiyo la garan maayo waayo ruuxii wixii waa malkamood buu leeyahay hadduu rabo hadduu inuu hala ogilto markuu soo celin lahaa markuu muddo maqan yahay hadduu soo celiyo waa dhib dhib ay yar leedahay taas ma u sheegtiin oo ma dhahdiin waqtigaa waqtigaas haddaad ku keentid waa macquul in lagu fiiriyo haddii wax ka halaabaan haa marka hore u sheegnaa shaygan waa waa ku wanaagsan yahay haddii uu qadooyin mase adii isla maalinta dhexdeeda soo celiyo waxaa laga qaban karaa laakiin long dhisaysaa xoogaho yar dhiba muddida ayaa aad noo noo yar rafaadaysaa oo dadkii maadaama ay fahansaneen wixii toddoba beri sideed beri rux maqan oo ku imaan wuxuu leeyahy telefoonka waa kugu hallaabay marka taa taa leeyahay hadda iyo xoogaho yaraa yar dhibsanayna taasina markaa idinka caqabada idinku noqonaysa dabcan dee shay in laga iibsado haddana in lagu soo celiyo waa idinkii khasaare ku tarsana haa shay laga iibsado lagu soo celiyo khasaare weyna kugu tahay waayo wixii meelaa ku celina ma laha adina lacag ka soo bixis waayo wixii waa wax soo gaday hadduu sidiisii ruuxii uu soo hadlayay ku keenay waa yaraa waa yar dhib laakiin boqolkiiba sagaashan way fiican yihiin boqolkiiba sagaashan toban le boqolkiiba har hundred percent ten le maqan ninety way fiican yihiin radio sanguuni gaar ahaan barnaamijka ganacsiga adoo nagu bilaabay magacaaga saxan iyo goobtaada shaqo magaceeda
bismillaahi raxmaani raxiim magacayga waa cabdi deeqow xuseen kana shaqaynayo xanaan electronic waxaan ahay maamulaha dukaanka xanaan waxaan ahay ganacsatada maamulaha dukaankan ahay haddaan ka hadlo sida aan wax u dalbanno iyo sida ay wax noogu imaadaan waan ka sheekayni karaa oo wax dhibaata ilama lahan xaggan soomaaliya xaggeed markaan wax kala imaanayno badana alaabta elektroniga sida telefoonada oo kale waxaa noola soo saara diyaaradda waxa kaloo mataqaanaa aan markaasi aan cilad aan lahayno dadka weynaha iyo ummadda meelaha kasta degan aan dhib u keenaynin na waxaan soo saaranaa gawaarida bielayaasha xaggan kenya waxaan soo saaranaa tagaasida noolaga soo qaada ilaa nairobi iyo gaarisa markay nooga imaanayaan saacayta laakiin caqabada waan qabnaa oo mataqaanaa alaabtaadii meel kasta ay soo marayso waa la furfuri waa la dhibi oo waa inay wax soo dhumaan oo soo layacmaan waa iska suurtagal waxaad noogu warbixisaa maadaama waxyaaba iibiso elektroni yahay oo sidoo kale telefoonno ku jiraan bal caqabadaad kala kulantiin xilliyada aad dirsatiin lalii keeno maxay yihiin
xilliyada telefoonada aan dirsanno xaggan kenya markaan ka tirsanno baawuro tagaasi ah noola soo saaraa tagaasina hadda aad orto waa iska dhib badan yahay waa gaari yar oo dad baa la soo saaraya alaabtii buudka lagu soo gelinaya buudkii markii la soo geliyo dad baa ilmaha la gelinaya dad baa la gelinaya buudka galaa la dhihi alaabtii waa la isaga fadhiisanaya way iska jebayaan qooyan baa gaari alaab qooyan baa la korsaaray alaabtii waa caqaba badan caqabada badan way iska jiraan alaabtii shaygii markii lagu keeno waxaaba dhici kartaaba inuu halaabo asoo halaysanba uu kusoo gaaro tan labaad shaygii asagoo naf aan lahayn buu qofku soo gaaraya inaad gadaad isku day qofkii aad ka gaday adigii waa isku rafaadaysaan oo qofkii shayga hadduu hadda kaa qaado wixii hadda cillad buu qabay wax yar kadib qofkii wuu kugu soo noqonayaa shaygii wuxuu ku leeyahay cilladan uu qabaa dhibkan uu qabaa shaygii iga bedel adigii waxaad ku meelaad ku bedeshay meelaad ku celiso ma haysid dhaqaale la-aan iyo mataqaanaa waxa uun khasaara unba unbaa ku gaaraysaa marka xaggan kenya waa sidaas xaggan soomaalina diyaarad baa noola socda nafteeda xaggaas rikaab waxaa xamaali unbaa soo raraya oo ilaboorkii ka soo raraya inta kasoo keenaya way iska qabaan way iska burburaan meel kastaba culayska wuu iska jira haddana wixii hadee noloshii waa naga gasho waxaan daayni karno ma ahan mararka qaar waxaa laga yaabaa in telefoon laga iibsadoo kale telefoonada hadda shaashada leh ama screenka waxaa dhacda in qof intuu telefoonka iibsadoo kale maalin soo haysto maalin kadib kudha telefoonka waa iga halaabay ama iga xumaaday markaas kale markii lagu keeno bal maxaa ku xalisaa bismillaah waxaan telefoon kasta horta mid yar mid weyn ma aha waxa cilladda ay soo gaarto telefoon kastoo la keeno cillad wuu leeyahay dadkii waxaan ku xalinaynaa hadda anaga iyo nolol baan rabnaa ummadda inay wax naga gadato markasta noo joogtaan rabnaa waxaan ku xalinaa sida ugu fiican oo mataqaana qofkaas aan ku qancini karno oo haddee anaga meeshii wax laga iibsada anaga ah oo joogna qofkii inaan marka aan qancino oo mataqaana sida marka asaga uu rabo aan ku qancino ayaan isku daynaa oo ugu fiican haddii bedelaad ay noqotana waan u bedelaynaa haddii kari waayna oo mataqaanaa haddii ay bedelaad ay noqon waysana waxaan leenahay lacagtii baan wax kaa dhimaynaa oo mataqaanaa bal sidan isaga wadwado si ma ay wax ku saxmaan bal annagana aan wax la-aan u noqonin ayagana bal aan culayskii aan wax oga dhaqaalihi wax ugu celino
waxyaabaha ee aadka een, saameynta a- ugu ugu keento eh, soo qaadistu ama caqabadaha kala kulantaan eh, xilliyada aad darsatiin oo kale maxaa ka mid ah alaabahaas waxaa kala mid ah dee alaab aad dil- aad dalbatay sida aad rabto shaygii aad rabto mawey shay kale hadduu rabo isaga kaa imaanaya wixii anaga dukaanlaan nahay oo dhar unbaan dalbanaa oo dharkii ninkii waa wax loo qorayo uun warqadintii loogu qoro wasab loogu qoro uun loo dirayo shaygii si u ahin waxaa soo burburayo alaabta naga soo jabayso way badan tahay telefoon keli kuma saabsano laakiin telefoonada ugu badano waxaa waay way ka adag yihiin way ka nugul yihiin alaabta kale sida ay tahay waxaa soo jajabaya waxaa ugu badan telefoonada saacadaha naftooda way soo jabaan in- sameecadaha saasoo kale waxaa kasii daran ayagana borotagtooyinka telefoonada la saaro waa un boqolkiiba konton baa ka imaanaysa mase laba- inta- waxaa- afartan iyo wax baa ka imaanaysa inta kale dhan burbur bay ku imaadaan waa kaa Eh, ganacsatada ka soo qaadatiin wax xidhiira ma leedihiin oo marar kastan oo kale ay dhacdo in eh, alaabihii aad darsateen ay ka jabaan oo kale ma la hadashaan oo bal waxaa nala xaliya ma dhahdaan
waan dhahnaa laakiin badanaa way adag tahay aad looma helo way adag tahay waayo annaga hadda dhowbli marka aan ku noolnahay aad bay u fog tahay mataqaana meelaha adeegaan ka dalbanayna mase nairobi bay noqotaa mase xamar wixii shaygii inta imaaday in la celiyo keligiisa waxay kugu qaadanaysaa culays inaad qaado oo kaarton ku rido oo mataqaana xafiis diyaarad aad geyso oo tigid kasii bixiso oo ninkii aad ka soo gaday uu qof jiro waa adigu waa system dheer oo adag wixii aan markaasi aan dhihi karno ka socda oon is- is- iska dhaafa waan iska dhaafna wixii markaasi culays nu noqdoon ka maarmi waynana waa cabashaan ka bixina tan labaad cabashada aan bixino noogama imaado sida aan u rabno wixii oo electronic waa lagu dhihi lama gadi lama celin karo ee, saaxiibow boogtaada allah ku dhayo wax kale oon dhahno ma lahana marka waan iska dulqaadanaynaa qofkii kuu soo adeegay naftiis qof oo un waxa un iska noqdo uu iska noqdaa dilaal ah oo mataqaanaa un adigii qofkaasi idin dhexeeyo marka boogtaada allah ku dhayo bay u badan tahay waxaa hadda noo imaado markay naga halaabaan Eh, ugu dambeyntii bulshada macaamiishaada fariinta u diraysa maxay noqonaysa bulshada waxaan macaamiishe- macaamiisheena waxaan u dirayaa adduun wa- ninka joogo dhib maka waayo wax kasta oo dhaco culays ah wuxuu ku fiican yahay samar iyo dulqaad in loo yeesho bulshada macaamiisha ah waxaan leenahay dulqaata wixii annaga nafteena waxa meesha noogu- noolagu sameeye maaha waa wax aan dibadaha ka keenayno oo mataqaanaa cidda soo samaysa dhici karta inay farsamadeedii bar ka soo tagto marka waxaan leenahay eh, hala dulqaato dulqaad baan isu rajaynaa dulqaad unbaana nolosha iyo horumarka uu ku jiraa samir la'aan horumar ma leh ha laisu samraan dhihi lahay inta laisu dulqaadan karo in laisu dulqaato Aybanduga warbanduga dhaqaaluhu waa dhankii ahligeed
waybaldugo naabaldugo dhaqaaluhu waa waqti dhabarkeed Aybanduga warbanduga dhaqaaluhu waa dhisii nabadeed waybaldugo naabaldugo dhaqaaluhu waa dhuntii lacagteed Ee, taa run ahaantii ee, de- dadka ee, telefoonada kale markaa dhacdo telefoonadu way iska fara badan yihiin Een, nin walba horta dee wuxuu soo gato ayuu wax ka helaa ama waxuu ka waayaa Een, dad baa waxaa jira ee, Muqdish- muqdisho kale tegayaan ama kismaayo kale tegayaan telefoonada qiimahoodii bay dadka weydiinayaan telefoonadii waa loo kala sheegayaa telefoonadii qaar waa original qaar waa dhadhexaad kuwa waa fake marka een, dee telefoonadii feeg ahaa in lacag yar baa lagu dhahayaa ee, telefoon muuqaalkiisii markaa fiiriso uu quraxsan yahay modelkiisii wixii laakiin feeg eh yaa lacag yarisa lagu dhahayaa marka dadka ku dhahayaan ee, electronic waxaan u geli wayne waxyaalahaas telefoonadaas badan oo halaabaan awgood aan u geli wayne kule waa dadka- dadka telefoonada raqiiska soo qaato shay original oo tayo leh haddaad soo qaadato qe- qaali walba uu yahay aa kusoo gado Een, shahadana waa ka helaysaa uuna kaa baxayaa qofkii kaa gatana ee, waqti buu gaarsiinayaa isleeyahay intaan kaa arkay ama aan kala kulmay aad u mahadsan tahay ugu dambeyntii cabdisalaan su-aashaan ku weydiina tahay tusaale ahaan markuu qofku telefoon inta badan telefoonada weyn oo kale yaa caqabado ka jiraan markuu telefoon idiibsan oo kale ama kuwa yararba ma jiraan waxyaabaa qofka aad u sheegtiin oo ah haddii muddo intaa laag uu kusoo celin waayo qofku ee uu ka halaab intaa kadib inaan xal loo heli karin
Een, run ahaantii horta een, waa mahadsantahay Een, run ahaantii dadka eh, telefoonka markuu gadanayo wixii waa iska electronic Een, qofka waxaa dhaci kartaa een, isagoo hadda hagaagsan intuu kaa qaado waxyar kadibna inuu ka halaabo kusoo dhowow radio sanguuni gaar ahaan barnaamij ganacsiga adoo magacaaga saddexan noogu bilaabay magacaygu waa maxamuud cabdi xaaji ee kusoo dhowo wariye waa kaa mahad celinaya ala kulankaaga aad ba umahadsan tahay Eh, maxamuud bal waxaa noga warbixisaa maadaama aa electronic iibso eh, bal caqabadaha electronic kala kulantaan eh, xiliyada eh, aad soo iibsataan eh, safarkoo kale ah bal naga warbixi
Eh, alxamdulilah eh, electronic waa iska qalaban wada ogsoonnahay waa wax walba ka kooban yahay marka waa badankiisa waa iska biraha adarto marka caqabado badan buu iska leehay Eh, markan yahow xiliyaha oo safarta kale wax badan iska burbura Eh, haddana waxaa weye sa ay tahay waa un laiskala tacaalaa wixii jaban wax macquulna waa la hagaajiyaan wixii kalena waxaa weye sidiisanba isna waxaa weye lagu maareeya marka waa iska inahaas weye
marka qaar maxamuud waxaa dhacdaa in qof eh, tusaalahaan telefoonka iibsadoo kale eh, telefoonka maalin soo haysto kadib uu kugu soo celiyo oo kudha tobanka ku shaqayn waayo bal markaas kale markay caqabad noocaasoo kale oo la kulantaan sidee wax lisina ama sidee u maaraysin Ee, niyo waa run waa waxan waa iska electronic waxaa laga yaaba inuu iska istaago haddana se ay tahay dee ma- waa iska macaamiishii marka waxaa weeye waa la iska marayaa un adu qofka waxaa weye kolba sidii u macquulsan wixii haddii loo maleeyo inay maxaa la dhihi jiray jug cadow marka ka muuqato hadday jirto waxaa weye taa isaga badanaa isaga u taallaa laakiin waxyaalaha oo haddii si kale oo waxaa weye xal u imaado kale ay problem u imaadaan ka wadaa ee, iyadana waxaa weeye kolley waa si kale maan u maraynaa qofka ama waa laga celin ama waxaa weye siyaabo kale baa loo baa loo fiiriyaa oo loo bedelaa oo kale marka waa saasaan ku xalinaa walaa hadda waxyaabaha iibiso waxaa ka mid ah telefoonadoo kale ee, bal marka ee, tusaale ahaan telefoonka cusub oo cilad ku imaato kale kambanigii ama shirkadda kasoo iibsateen ee ama magaalooyinka ku ku yaala ma la xidhiidhin oo ama nala xaliya ma dhaxdaan caqabadaas kale tusaale ahaan haddii aad caqabad ku imaato shay cusub oo soo iibsateen haa waa dee inta badan alaabta garanti bay leedahay ee, marka wixii aad u garanti lahayna waa marka hore shuruudaha lala soo geli bay ka mid tahay ee, marka wixii aan isku afgarnay in la soo celin karin waan celinaa waxyaalo badan oo hadda kore ay nagu soo laabteen way jiraan ee, marka iyagana waa waa u wargelina waxaan dhan alaabta waxaanaasi ka yihiin marka saasaan iyaga qudhada waa la dhil garaynaa marka waa isku afgarnay waan waan celinaa inta badan alaabta garanti bay leedahay alaabtana waa waan la tacalaa marka dambe waan celinaa taasna wax ka mid taala qayb ka mid ah xalalka.
haa wax ka mid a xaaladan bay ka mid tahay iyadana saas ma ku xalinaa marka waan iska dhaminaa marka u dambeysa adiga tusaale ahaan markuu qofku hadda telefoonadii ka iibsadan oo kale ee, ma u sheegtaan waqti muddo haddii uu soo celiyo qofkaasi ciladaas lala xalinayo iyo muddo hadduu qofku soo celinin ee, aan waxba laga qaban karin ma jirtaa wa- waxyaabaa u sheegtaan haa run ahaantii niyow electronic intiisa badan horta ee, qaar waxaa jira aan garanti lahayn iyo kuwa garanti leh labadaba way isugu dhex jiraan waxay ku xiran tahay wal meesha laga soo qaadayo Ee, kuwa waxaa jira anaga garanti aanaa u helin Ee, marka kuwa iyaga waa u sheegnaa waa u tijaabinaa shay aan loo tijaabin meesha lagama qaado marka shayga markii qofka loo tijaabiyo ee, waxaan ku qancinaa hadduu halaaba inay dushiisa tahay laakiin kuwa garantiga leh waa iskuma jiraan ee, kuwa kale nooc kalaa jira oo garantiga qaar qaar laa ku jira kuwa iyaga waxaa weye sideedan u u maraynaa oo waxaan ku samaynaa waa qof waan ka bedelaa kadibna anaga qodaan kasoo qaadna yaan yaan si toos oo la xiriirnaa marka siyaabahaasaan ku dhammaynaa waxaan ognahay dhowbl inay ku taallo xuduudka kala qaybiya dalalka soomaaliya kenya ee, bal alaabaha elektrooninta badan ma xagga muqdisho ay kaga imaadaan mise xaggan kenya iyo nairobi Ah, xasan oo run ahaantii waa sax weeye electronic qaybo ka kooban yahay labada dhinac waan ka keennaa xamar waan ka keennaa kismaayo waan ka keennaa nairobina waan ka keennaa marka labada wadanba maadaama meeshu border tahay labada dhinacba xaggan qaar aan laga helin baa jira qaar xaggan waxaa weye xag kalena qaar aan laga heli baa jira marka labada dhinac waan isu baalas garaynaa kolba waa qayb baan ka keennaa xiliyaha roobaadkaana dee kolba waxaa weye dhinacii badanaa furan baa mar walba yaa danta kuu qasbi marka labada dhinacba si guud aan oo keennaa Ee, ma jiraan qalabyo gooni u ah oo dhinaca nairobi loo keeno oon laga helin dhinacan muqdisho
way jiraan way jiraan sida ee, waxaa ka mid ah hadda alaabihii gaaskoo kalaan gadnaa iyo kukarooba kaliya waxyaalaasan gadnaa marka waxyaalaha ugu badan xagga aan ka keenno waxaa ka mid ah sida gaasaskaas oo kaliya ka mid ah alaabi- alaabyo kale iyana way jiraan marka labada dhinac way jiraan laakiin badanaa alaaba si khaas oo kenya loo keenaa jira marka alaaba hadda aan xusaa ka mid ah guud ahaan intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka ganacsiga ood kala socoteen idaacadda sanguuni mawjada siddeetan iyo toddobo dhibic toddoba megatis dhowble iyo nawaaxigeeda halka dhegaystayaasha caalamka iyo kuwa gobolladuna ay nagala socdeen barahaan ku lehna internetka sida facebook oo aad nagala socoteen sanguuni radio halka youtube janalka aad nagala socoteen radio sanguuni barnaamijkan kiisa xiga toddobaadka dambe intaan hawada dib ugu kulmi doonno waxaynu ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
Waybaluuga, waybaluuga, dhaqaaluhu waa dhisi nabadee.
Way balduugo, naa balduugo, dhaqaaluhu waa dhutii lacagtee.